galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa axaada bisha nofembar waa koob iyo toban sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacaddana waxaa wada jir idinku soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan wallaahi aniga xanuunkan wuxuu igu dhacay labadii kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankiina waxaan ku xirnaa xaruntan hadda la xiray oo aan daawada ka qaadanaynay keligeenna kama qaadanayna boqolaal qof baa ku xiran oo daawada ka qaato haddana albaabadii baa la isugu dhuftay xaruntii aan daawada ka qaadanaynay
taasi waa mid ka mid ah dadka qaba xanuunada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana ay ka hadlaysay xarun lagu ay dadka qaba xanuunada h i v idiska ay ka qaataan dawooyinka oo la sheegay in la xidhay kuna taalla xaruntaasi magaalada muqdisho waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay madaxweynaha maamul goboleedka puntland waxaweeye dowladda samaynaysa halkan wuxuu ka hadlayay risoorsiska dowlad goboleedyada iyo maxaa idinka waayeen iyo in risoorska guriga ahaa loo isticmaalo in dadka lagu korabgareeyo in baarlamaankii iskakurgalbasuu dhamaa inta xamar la keeno ditalasla dejiyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la yeeshay madaxda ciidamada amniga waxaana uu ka dalbaday warbixin dhammaystiran oo ku saabsan amniga iyo qaraxyadii maalintii jimcaha ka dhacay magaalada muqdisho sida lagu sheegay warbaahinta dowladda warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta kulan deg dega ugu yeera taliyayaasha ciidamada isagoo fara inay si dhaqsa ula yimaadaan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan amniga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa taliyayaasha kala hadlay qaraxii maalintii jimcaha ka dhaca magaalada muqdisho kaayoo lagu weeraray hotelka saxafi ilaa ay saddex qarax sababana dhimasho iyo dhaawac badan oo soo gaara dad rayada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa taliyayaasha ciidamada ka dalbay in xilliga loo baahan yahay isla xisaabtan iyo helidda warbixin dhammaystiran oo la xiriirta amniga iyo ka jawaabidda qaraxyadii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho ilo ku dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa u sheegay v o a in taliyayaasha ciidamada hadda kulama ay la leeyihiin saraakiishooda ka hooseysa taasoo ay kala hadlayaan xaaladda amni iyo warbixinta laga sugayo waxyaabaha sida gaarka isha loogu hayana waxaa ka mid ah xogta laga hayo weerarkii ugu dambeeyay saddexda qarax ee lagu qaaday hotelka saxafi ee muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wararka ka imaanaya degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed iska soo horjeeda ay maanta ku dagaalameen degmadaasi deegaanka uu dagaalka ka dhacay ayaa waxaa lagu magacaabaa hardis iyadoona lasoo warinayo in khasaaro dhimasho iyo dhaawac afa uu jiro dad goobjoogayaal ah oo ku sugan degmada hardis oo hoos tagta magaalada balanballe ee gobolka galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in khasaarahaasi uu dagaalku ka dhashay warar ay heshay v o eda ayaa sheegay in ay iska horimaadkan ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof toban kalena ay ku dhaawacmeen
saacadda koob iyo tobnaad maalinta koob iyo tobnaad ee bisha koob iyo tobnaad qiyaastii boqol sano kadib markii la joojiyey dagaalkii ugu horreeyey ee adduunka ayaa hogaamiyayaasha ka socda toddobaatan dal waxay isugu tageen goobta layidhaahdo aagde tremov si ay u xusuustaan malaayiin ku dhintay dagaalkaasi madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo hogaamiyaasha ka socda wadamada ugu badan ee u diray ciidamo amaba shaqaale u shaqeeya goobta la yidhaahdo west front ayaa ku kulmay qabuuraha ay ku aasan yihiin askarta aan la garanayn si ay u iftiimiyaan ololka aan damin ee weligeed ah ee ay ku xardhan yihiin qoraalka xusuusta leh ee dhahaya halkan waxaa ku aasan askari faransiis ah oo u dhintay dalka khudbaddii uu jeediyey macron ayuu kaga hadlay halgankii nafurnimada ahaa ee loo soo galay ee lasoo galay qarni ka hor ee afartii sannadood ee uu dhiiga ka qubanaya yurub madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee taga halkaasi ma jirto askari ka qayb galay dagaalkaasi oo la og yahay inuu weli nool yahay
banaanbax looga soo horjeedo sharci ka dhan ah muhaajiriinta oo uu arbacadii ansixiyey aqalka sare ee baarlamaanka talyaaniga ayaa maanta ka dhacay magaalooyin ku yaala dalkaasi baarlamaanka talyaaniga oo ay aqlabiyadiisu haystaan xisbiyada northern league iyo five star movement ayaa u codeeyey qodob sharci ah oo waddada u xaaraya in maamulada dowladaha hoose ee talyaaniga ay sharciga kala noqon karaan dadka muhaajiriinta ah kuna tarxiili karaan kuwa sida sharci darada ah ku degan talyaaniga warbaahinta madaxa bannaan ee maxalliga ah ee talyaaniga ayaa ku warantay in mudaaharaadka ay ku biireen kooxaha kasoo horjeeda cunsuriyadda kuwaasoo isaga kala yimid konton magaalo oo ku yaala talyaaniga isugana tagay magaalada caasimadda ah ee roma aqalka hoose ee talyaaniga ayaa haysta ilaa dhammaadka bisha noofembar si uu go-aan uga gaaro qodobkan muranka dhaliyey ee ku saabsan soo galootiga haddii uu ansixiyo waxaa meesha ka bixi doona daryeelkii bani-aadamnimo ee uu talyaaniga sii jiray muhaajiriinta waxaa kale uu meesha ka saari doonaa in muhaajiriinta ay talyaaniga ka helaan deganaansho iyo in si dhaqso ah loo dhaqangeliyo in dalka laga eriyo muhaajiriinta loo arko in ay khatar ku yihiin talyaaniga
cudurka ebola ee ku baahay aagga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo ruux dowladdu waxa ay sheegaysaa in la xaqiijiyey in xanuunkaasi tan iyo bishii agost uu haleelay qiyaastii saddex boqol oo qof wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo waxa ay sheegtay in kalabar dadkaasi ay ku noolaayeen magaalada la yidhaahda beni ee gobolka kivu halkaasoo ay degan yihiin dad gaaraya siddeed boqol oo kun oo ruux cudurkan ayaa kusii faafaya dhul ay ka howlgalaan tobannaan kooxo hubaysan oo ah oo dagaal ka dhex jiro hay-adaha gargaarkana waxa ay dhowr jeer dhimeen mararka qaarna ayba hakiyeen howlihii gurmadka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay wasiirka caafimaadka ee kongo ayaa sheegay in kooxaha gurmadka deg deg ahi ay la kulmaan dil cagajuglayn xadgudub jir ahaaneed iyo sidoo kale burburin loo geysto qalabkooda iyo sidoo kale afduub cudurka ebola ayaa markii ugu horreysay lagu arkay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sanadkii kii tan iyo markaasina tan iyo markiisii tobnaad ee uu waddankaasi ka dilaaco tan iyo markii daaha laga rogay
warka caalamka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal waxaad kala socoteen v o a washington aan ku bilowna ee bukaan qabo cudurka h i v aids ayaa sheegay in la xiray xarun caafimaad oo ay ka qaadan jireen dawooyinka oo ay u qaataan xanuunkaasi waxayna ku eedeeyeen guddoomiyaha degmada shibis ee magaalada muqdisho inay xirtay xaruntaasi sarkaal ka gaabsaday in magaciisa la xigto ayaa v o edu u sheegay in xarunta ay ku tiirsanaayeen in ka badan laba boqol oo qof oo qaba xanuunka h i v aids iyo laba boqol lix iyo siddeetan qof oo qaba xanuunka qaaxada dadka qaadan jiray dawada oo qaarkood la hadlay v o eda ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan xaaladooda caafimaad cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray xaruntan caafimaad oo ay taageerto hay-ad lagu magacaabo mercy u s a ayna maamusho wasaaradda caafimaadka waxaa ku hornaa bukaano la nool xanuunka h i v aids iyo xanuunka tbda howlwadeenna ka gaabsada isticmaalka magacooda ee codkoodaba ayaa u sheegay v o a in xarunta ay xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo muddooyinkii dambe ka dalbanaysay in xarunta ay ka baxaan samsam ma ahan magaca saxdee bunkaaka la nool xanuunka h i v aids afartii sane ugu dambeysay waxay daawada ka qaadanaysay xarunta ku taala degmada shibis oo maalintii khamiis albaabada la iskugu dhiftay wallaahi aniga xanuunkan wuxuu igu dhacay labadii kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankiina waxaan ku xirnaa xaruntan hadda la xiray oo aan daawada ka qaadanaynay keligeena kama qaadanaynay boqolaal qof baa ku xiran oo daawada ka qaato haddana albaabadii baa la isugu dhuftay xaruntii aan daawada ka qaadanaynay waxaana naga xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo haweeney ah haddii xaruntii la xiray oo maamulku say ii sheegeen ay xiran tahay daawadan xageed ka helaysaan wallaahi ma garanayno meesha aan ka heli doono laakiin insha allah waa heli doonaa ilaahaana siinayo waxbaa ilaah baa faraj noo furi doona laakiin hadda meel cad oo aan saarannahay oo aan u doonan karna ma hayno imisaad dhan tihiin dadkiinaan daawada qaata wallaahi waa ka badannahay saddex boqol oo qof oo rag iyo dumarba leh xataa caruuraa nugu jiro meeshaasaan ku wada xirnayn kulligeen oo aan daawada ka qaadanayn oo caafimaadkeenna iyo miisaankeenna iyo hadba isteebka aan marayno lagala socon jiray raaqiyo iyana maahan magaca saxda ee bukaanka dhanol fayraska h j v muddo koo iyo toban sano ayay qabta xanuunkan markii hore waxay daawada ka qaadan jirta degmada marka hadda waxay u soo wareegta muqdisho oo saddexdii sane ugu dambeysay daawaday ka qaadan jirtay
koob iyo toban sano aan qabay waan gartay
alla dartiisa alxamdulilah waa iskaga noolaan daawadeennana waa qaadanayna waa kaasaa xaggeed ka qaadan jirteen daawada meris mers aa haye wax dhibaataana kumaanan qabin hadeertaan dhibaatada nagu dhacdaa waxay tahay meeshiyaa nalaga burburiyey meeshii meeshii aan wax ka qaadanaynaa nalaga burburiyey daawo la-aanna lama noolaan karo daawo macnaha ma jirto meesha waa la jijibiyaa la dhahay meeshii dhan baabaa la jijibiyey marka ana waxaan codsan lahaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxnala qabtaan daawo la-aan waa loo dhimanaa dhibaatay leedahay haddii daawada la waayo bes weeye koo iyo toban sano xanuunka la noolayd marka inta laga yimaado ka hor xaggeed ku qaadan jirta daawada meris baan ka qaadan jiray ka horna markaan ka qaadan jiray kuwa markaa layga soo bedelay meristaa intaasoo sana ka qaadanayna waa ku nabad qabnay maamadana aad bay noo dhaqaalay jirtay hataa marmar lacagaa aa kuwa hay-adana sii jireen hadeertan mooye dee wax ku dhacay ilaah baan qabnaa degmada odaga xukumaya baa jijibiyey meeshii meel loo guuri doono markii laguu sheegay in daawadii la joojiyay oo meeshii la qara maxaad dareemaysaa walwal badan iyo dhibaato badan ilaa noloshiibaa meel ay ay- ay tegi doonto ma ogo wallaahi bilaahi aniga duweynaha hataa waxaan ka codsanayaa daawadan diribta inaan inooga dhigto gudoomiyaha degmada shibi safiya sheekh cali jimcaale ayaa u sheegtay v o a in maamulka xaruntan ay ka dalbeen inay banneeyaan dhowr jeeroo hore baarlaman ay dhex mareen hay-adda mercy oo xaruntan taageeraysay Een, arrintaas wax kama jirto Een, qoladan meesha la dhahaayo n g o oo meesha u furan dhowr jeer ayaan waxaan u dirnay waraaqado oo aan dhahayno meeshan xaruntan waa u baahanahnay waxaan ka sameynaynaa xarun caafimaad oo complete ah Een, january ilaa iyo hadda caddeymaan haysanaa oo warqadihi aan u dirnay waxay ku daaweeyaan siday sheegaan een, t b iyo h i v aniga monitorin aan ku haayay kuma daaweeyaan marka reality aan ka hadlo haddaa rabtidne een, evidenciga waa haaya waa ku tusi karaa markii aan ka hadalnan ee bey-adda een, dhowr jeer ayaa dadka xaafadda ka cawdeen een, een, cirbadaha iyo banaanka ay kusoo tuuraan waan kala hadlay Waa la- finally aan, een, degmada iyo gobolka isla socdo ayaa xarunta xarun caafimaad rabaan inay ka dhigaan Eh, waxaan gudoomiye- dhahnay een, gudoomiye waxaa la hadalnay bukaanadii qaba xanuunkan oo eh, daawadii qaadanayo xarunta ku tiirsanaa marka uma baahna waqti badan aan gelino in dad xanuunka h j v qaba meesha ay tegaan daawada ka qaataan maxaa kaloo doodaho arrintaa la xiriirta Ee, waa runtaa waayo ani ma dhahaayo dad ee, meesha ma imaanin oo shalayba abaabulka dadaa ka dambeeyey laakiin aniga waxaan hubaa ee, sida loo claim garaynaayo inaysan wax u jirin degmada anaa mas-uulka ah anaa meesha joogay morintirinaan ku sameynayay Ee, waa laga yaabaa bishii inay toban qofood iyo waxa arkaan waan gartay Een, qoladaana waa qolo n g o ah way awoodaan inay xarun kaleeto degaan xaruntan waa dan guud waxaa u baahan shacabka Eh, maadaama dad qaba xanuunkan oo ay ugu sheegeen eh, laba boqol siddeetan iyo lix qof oo xanuunka t b da qabta laba boqol toban iyo laba qof oo h j v qabta xaruntana xarun caafimaad ay tahay maxaa diidan in dadka loogu adeego maadaama adinkuba ay xarun caafimaad u wadaan Een, waxaa diidan ee, shacabkii bey-addaa diidan een, xarun caafimaad oo complete ah cudurada guud oo dhan aan furuuya ma aha inaa anaga atakooreyno tiibishada siday soomaalida foobiga ee uga qabaan tiibishada waa waxa ugu fudud een, oo la daaweeyo laakiin shacabkii ayaa diidan anagana xarun caafimaadaan ka dhiganaynaa mala hadashan eh, dadka meeshan maamulaya maxayse ku yidhaahdeen Ee, waa la hadalnay dhowr jeer waxay isii waxay igu dhaheen waktina sii Ee, wakti badanaan siiyey Ee, janaayo ilaa iyo hadda ee, documentiga aan u diro waan haayaa marka ma garanayo waxay ka wataan wasaaradda caafimaadka ma la hadasheen maadaama ay eh, marka laga laga yimaado meersi ay meesha maamulaysay ha waa la hadalnay Mhm. maxay idin yidhaahdeen Een, wasaaradda mara een, isku soo qaadnay in ee, qeybna ka degaan qeybna anaga degno laakiin finally markii waktigii la gaaray ee, mercy ayaa diiday waxay dheheen kama baxeeno maxaad is leedahay way ku dambeyn doontaa ee, dadkanse maxaad u qorsheynaysaa maadaama gobolka midhuudi ka saarantaa Een, qorshahaasi tiyo aniga ka degmo ahaan way iga weyn tahay gudoomiyaha gobolka iyo wasaare wasiiradda caafimaadka ayaa laga rabaa hadduu ala yihahdo inay wax u qorsheeyaan sarkaal saroo ka tirsan hay-adda mercy u s a oo ku sugan muqdisho oo la hadashay freeow aada wuxuu ka gaabsaday ka hadalka arrintan wuxuuna xusay inay tani u dhexayso maamulka degmada shibis iyo wasaaradda caafimaadka hay-addiisuna aysan shaqo ku lahayn cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kamida mas-uuliyiinta gobolka gado ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan in madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland uu booqasho ama uu booqdo magaalada garbahari gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado iyo xubno kale oo bulshada ah ayaa sheegay in ay tallaabadaasi kasoo horjeedaan hase yeeshee ma jirto wax wara oo rasmiya oo kasoo baxay dhinaca hogaanka jubbaland oo muujinaya in madaxweynaha maamul goboleedkaasi axmed maxamed madoobe uu ku wajahan yahay gobolka gado jaamac buulle jaamac ayaa arrintaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado cismaan nuur xaaji
walal boqolkiiba boqol xaaladda galmareey iyo guud ahaan gobolka gada banaanbaxyo aada balaaran baa ka jira looga soo horjeedo jubbaland waftiye uu hogaaminaya axmed madoobe oo rabo in gobolka taga waxyaabahaas ayay dadka maqleen dadkii way diyaar garoobeen ki waxayna yidhahdeen axmed madoobe ma arki karna inuu haddii dad gobolka kasoo degana wax wanaag uma aragna yidhahdeen waktigan hadda la joogo sideedkan u magacawnaa maantay toddoba bilood u dhiman tahay inuu gobolka imaado annaga raalli kama nihin bay shacabka yidhahdeen annagana meel aan kaga laxana waan weynay waana ku raacnay waana garab istaagnay shacabka ma ahan markii ugu horreysay oo axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha jubbaland uu gobolka gada yimaado horey buu u yimid maxaa u sababaa in ay saad adiga u dhigtay shacabku mudaharaadaan maxay ku diidayaan madaxweynaha inuu yimaado walaal aad baa umahadsan tahay axmed muusan imaadin caasimada gobolka gada xarunta gobolka gada waxaa weeye caasimada waa garbaarey garbaarey weli muusan imaanin meelaha uu tagay waa doolow meel kale umuusan gudbin gobolka gadodoolow buu ka tagay hadduu tagayna hadda waxqabad lagama helin de meel inaad tagto oo waxqabad aadan ka keenayna wax micno ohay keenaysa ma jirta annagana mas-uuliyiintai gobolkaa nahay inaan aamusnaanan hadda wax wanaag ohay dhegaysa ma jirto haddii xil baan haynaa inaan idhahdaan iska aamusno shacabka baahidiisa aan ka hadli waynana waxaan noqonaynaa dad khayr mas-uuliin ah gobolka ninkan waxba umuusan qabanin baahidiisa gobolka boqolkiiba boqol aad bay u bilaaran tahay dadkii waxaan dhihi jirnay dawladda waa imaanaysaa ee laga warsugo wax hadda uu kusoo kordhina ma jirta lacaga gobolka soo gaari oo gobolka uu lahaa oo kismaayo galay way jiraan oo dawladda jubbaland ay dhuursatay boqol kun oo dollar oo dawladda federaalka ay keentayna waa kii qayliyey oo lahaa daaqadaha laga soo galay maxaan ku irahdaa jubbaland daaqadaha laga galay waa kii lahaa oo qaylinayd maqlaysi laba boqol oo loo dhiiban ilaa xilligaa meel ay jirta ka damba lama haya sidaa darteed marka annaga waan aamusnaan waayni shacabkiina waa aamusnaan waayen macalimu sida aanu ka warqabno isbeddel weyn baa gobolka ka dhacay sanadihii u dambeeyey mashaariic badan baa laga fuliyey mashaariicdaas intooda badan waxay soo dhex mareen jubbaland wasiirka qorsheynta oo xirsi wax badan buu yimid garbahari garsoor iyo waxyaabo badan baa laga furay marka waxaad leedahay waxaasoo dhan wax anfacayo gobolka ma aha walaal aad baa umahadsan tahay hay-adaha ayagaa socda oo danahooda wata meeshay wax ka qabanaanna maamulka gobolka iyo degmooyinka way ufasixi karaan wax hay-ad waxay keentay looga ay wadato ayada dhismaheeda ay wadato wax dad loogu faana maahan dhaqaalihii gobolka u lahaa axmed wuu la aamusay annagana kama aamusayna dawladdii federaalka oo sharciga aheedna wuu la diriray in aan garab istaagnana wuu rabaa wiil waxaa la yidhi haddii asaga aabihii ku caasiya asna wiilkiisa ku caasiya isaga hadduu dawladda federaalka ku caasiyey annagana asagaan ku caasinay kulamana shaqaynayna kuma tiirsanayna dhowr qodob buu isku darsaday dhaqaalihii gobolka uu lahaa uu kismaayo ku dhunsaday waad ogtahay saddex markab baa hadda u dambeysaa imaaday oo imaaraadka ay keeneen markab gobolka gobolada dhexay lahaye maxaan ku dhahdaa saddexda gobol ee jubbaland mid shabaab aaba haysta waad ogtahay gobolka g labadii gobol kismaayo iyo go maxaan ku rahdaa jubbada dhexa iyo gada saddex markabaa loo kala keenay markabkii gada ay lahayd waxaa lagu isticmaalay oo lagu cunay meesha la yidhahdo kismaayo macalimu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gadaa tahay xilkaagu waa xil la soo magacaabo sidee ku suurtagelaysaa inaad adiga oo ay guddoomiyihii gobolka duqi magaalada ay kaa maqan yihiin aad mudaharaad adigu hogaamiso oo madaxweynahaagii ku magacaabay aad kasoo horjeesato walaal aad baa umahadsan tahay annaga madaxweyneha hadduuna magacaabay ma dhahayn annaga nin baa ku magacaabay biri xilkaa qaadi kare ee iska agtaagna ma dhahayna annaga rag buu alla naga dhigay danta bulshada iyo shacabka waxay qabaan aan maxaan ku dhahdaa ku shaqaynaynaa cid maanta xil cid ka qaadi kartana ma jirta bilan iyadoo mandatekeeda uu dhamaaday oo lix bilood ay u harsan tahay xilna hadda nagama qaadi karta wax hadda aan ku qabnana ma jirto toddobada degmo oo gobolka geda oo hadda ee maamulada ay ka hayaan sida luuq iyo balanxaawo iyo doolow iyo baardheera hal nin oo maamul oo mishaar ka qaata ma jira hal nin oo maamul oo gaari jubbaland ay leedahay watan ma jira kismaayona waxaa lagu dhex raaxaysanayaa baabuur wada cadcad mishaarna waa laga qaataa xaqi ay gobolka geda u lahaana kismaayaa lagu dhunsaday ugu dambayntii macalimo guddoomiye ku-xigeenkaa tahay ee maxaad adiga iyo shacabka mudaharaadayo ay uga baahan yihiin jubbaland madax meel ka sarreysoo la salaaxa ma lahan axmed maxamed islaam waa madaxweynaha jubbaland dowladda jubbaland waa dowladda maamul goboleedka marka maxaad ku qancaysaan ood ku wada xaajoonaysaan walaal tal annaga hadda xukunno annaga mas-uuliyaddeeda hayna mar haddaan ahay guddoomiyihii amniga iyo siyaasadda cid annaga aan raalli ka ahayn kama soo degi karta axmedka aad sheegaysa hadda annaga maxaan ku rahdaa uu naga hoos imaada gobolka geda annagaana xukunno hadda asaga ma xukumo annaga rabood inuu naga soo weydiyo uu leeyahay rabood annaga aanan ogeyn asaga iskama qaadan kara hadda waxaan ka war helnay inuu waa imaana uu yidhi diyaarad keeni karta ma jirta annagu diyaaradaha aysan maxaan ku rahdaa na soo ogeysiinin amarna waa ka bixinay
kaasi waxa uu ahaa cismaan nuur xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gedo ee dhinaca amniga iyo siyaasadda waxa uu khadka taleefonka ugu waramayay waryaheena jaamac buulle jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay dhinaca maamulka jubbaland xubin ka tirsan golaha wasiirada jubbaland oo lagu magacaabo aadan ow xirsi ahna wasiirka xiriirka caalamiga ah ee jubbaland ayaa v o eda u sheegay inaanu jirin wax safar ah oo haatan u qorshaysan axmed madoobe inuu ku tago magaalada garbaharey balse madaxweynaha jubbaland uu tegi karo deegaanada jubbaland xilliga uu doono haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan muddooyinkan dambe waxaa soo jiitamaya khilaaf xooggan oo keenay inay istaagaan howlihii shaqo ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya khilaafkaasi waxa uu saameeyey wada shaqayntii hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah waxaana sidoo kaleeto uu abuuray buuq siyaasadeed oo ka dhex dhashay maamul goboleedyada qaarkood doorashada u dareeraya haddaba khilaafkaasi maxaa uu salka ku hayaa waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti iigu ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagoo ku sugan magaalada garowe aniga iyo dhegaystayaashaba barnaamijkan su-aala ugu jawaabaya waa hagaag ugu horreyntii soo dhowow mudane doctor cabdiweli iiga waran ugu horreyntii waxaa khilaafka adinka iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ujeedada khilaafkaas waxa uu yahay waa samaadsan tahay in badanna waan ku celceliyey khilaafku horta mid shaksiya ma aha mid dadkaan loo wada saaxiibaho iswada yaqaana taariikh wada leh soo wada joogay dowladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynaya laba sana weeye ishuga ugu weyni oo aan sida aan qiyaasi kale laisku hayaa waxa weeye istaambaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano central and perifery oo ah dowladdii dhexe iyo gobolgoboleedyadii awoodaha see loo qaybsanayaa resourcka see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo ee federalismka qofa wuxuu ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofka uu joogo wuxuu isu burinayaa mar walbaaba in dowladii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay saas daraadeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowladda la joogo dowladaha dowladaha xubnaaka dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyaddii gobolka anaga nagu dhexaysa puntland baan joognaa kun iyo laba boqol oo kilomitir oo soomaaliya ayeeye markii galaxyo laga soo bilaabo ilaa caloolo aad tagto intaas mas-uuliyaddeeda anay gu dhacaysa baahideedii caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaadaysa oo nala qaybsanaysa oo caafimaadkeedii ka geysanaysa gacan waxbarashadii ka geysanaysa amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraadeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dawliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyaddiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii ay shaqo kuma lihin dhibtu taa weeye waxyaabaha matalan kuu sheegaya dowladda federaalka maalba waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants waxay ka hadlayan waxa weye shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka southwest jooga midka jooga mataqaana hirshabeelle waysan shaqaalihii dowladda ahayn waxaa odhanaysaa mar kale marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weeye essence-ka la isku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka waxaa laga aaminsan yahay iyo iyo iyo iyo awooddaas iyo mas-uuliyiintiisa loo qaybsanayo waa gartay ee dowladda dhexe ee federaalka dabcan een sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay een marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ee ay leedahay dowladda dhexe marka la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay ciidamada arrimaha dibadda een waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta wadanka uu yeelanayo adinkii laftarkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aad la samaysanaysaan in aad raadinaysaan een waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn adinka aad wax faramarooqsanaysaan sida laydinku tirinayo my my maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynuhu dee anigu waxaan ka nimid dowlad federaal waan ka nimid oo oo maraykan la yidhaahdo gubernatoriyaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidihii heshiis la galaan gubernatoriyaasha gobolada kale ay arkaan oo dhigooda ay la sheekaystaan oo wadneen xamaraan micneheedu maaha anigu haddaan jaa in aado ama aado bahalkii in anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo statekiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu waa gartay waxa weeye adib sa uma shaqeeyo marka kamana caagana inuu ka bixi karinin inta udhaxaysa madaxweynaha puntland inuusan dhaafi karin maaha inta udhaxaysa kaalkacyada boosaasan waayo barnaamijkan adigoo mahadsan dhegeystayaal ayaa qayb nagala oo had iyo goor su-aalo weydiiya ama tala u jeediya madaxda aan ku marti qaadno dhegeysta jooga magaalada muqdisho qadka ku jiraan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo may maqlaysaa cawil dahra waan ku maqlaa waana mahadsan tahay waxaan kaloo salaamaya madaxweynaha puntland door cabdiweli maxamed cali gaas keliya waxaan xoojinayaa eedaha maamul goboleedyadu ay tirsanayaan kama mid ahanba arrimaha dabadda intaan ka arkay maamul goboleedyadu siduu madaxweynuhu sheegay xaqay u leeyihiin inay xiriir la sameeyaan dadweynaha ama gobol ama gobornatoriyaasha sidooda ah inay xiriir la sameeyaan madaxweynuhu marka uu leeyahay maamul gob markii uu tagay juba oo ka ka qayb galay heshiisiintii khiyaad maarshaal iyo salfakiir wuxuu yidhi madax madaxweyneyaasha goboladu waxay rabaan inay ka qayb galaan shirarka caalamiga waxaan ognahay in shirkii london in shirkii london ay qayb ka ahaayeen madaxweyneyaasha goboladu kii barasils ay qayb ka ahaayeen oo isagu waday ma laga maarmo waana qasab meelaha qaar oo masiirka soomaaliya looga tashanaayo inay qayb ka noqdaan maamul goboleedyadu dhegeystahaas waad maqashaa magaalada muqdisho naga soo wacay waa arrintiis weye walaalkay waan ku mahadsan yahay arrintan ka hadlaya weeye waddankayga hadda soomaaliya waddan hadda kasoo ka baxay dhibkii ka kabsaday maaha waddan waxaa weeye la sahayo waddan loo baahan yahay in la dhowro oo xasaasiyadiisu ay tiro badan tahay marka waxaan u baahan nahay taasi in isdhegeysi iyo isu samid iyo isu dhibrin bay u baahan tahay laakiin loo hadlo si aan aan laaqi ahayn oo oo mas-uuliyiinta uga hadlaana dee sax maaha marka waxaa loo baahan yahay dalkan dowlad hadda xoog weyn oo soomaaliya ahoo tii asaad baraa oo meel walba iyadu xukunto oo meel walba iyadu ka warqabto oo meel walba mushaarkeeda bixiso oo meel walba iyadu wadooyinkooda caafimaadka waxbarashadooda ma aha dowladda xamar joogta ka tarisahay dowladdaas yartaa oo xamar aan dhaafi kara weeye oo helicopter inta la qaato lagu tagaayo jowhar iyo iyo balcad waa garta been isu sheega maaha Waay.
inaan kusoo dhawaanaa la rabaa goboleedyada adigoo mahadsan maamul goboleedyada qaar badan oo ka mid a ayaa dhulka ay joogaan aan ka talinay sida hadda jubbaland oo kale degmada kismaayo oo kale ayaa la joogaa jubbaland jubbadii dhexoo dhan ayaa maqan Een, waxaa la sheegayaa in maamul goboleedyada kheyraadka deegaanada ay joogaan ayaguna ay ku kooban yihiin marka eedaha dad badan noocaasi idin hayaan maxaad kaga jawaabaysaan
midda ah inaysan xukuminin dabcan waddanku waa shidaysan yahay shabaab baa jooga dhib baa ka jirta taa wey midda loo baahan yahay in la iska kaashado maxay tahay marka waxyaabaha anu aan ka hadlay waxaa kamid ahaa ciidanka gobolada jooga daraawiishta ah booliiska ah oo ayagu u dhow dhibta oo ayagu awood ay xoreeyaan dhulkooda iska xoreeyaan ayaa la rabaa in la taageero sidaa dowladda mathalan anagu puntland baan nahay ciidan baan leena daraawiisha hal qof hal hal qof oo mushaar noola jirta dowladda federaalka ahay dhulkan annaga hayna amnigiisan annaga ilaalina daacish la dagaalana qaab la dagaalana cid kasta oo shida ku ah ee dalkana gacanta ku hayno ka qabana sidoo kale waxaan rabaa marka meelaha ay saan oo ay shirwaayaashu haystaan in la iska kaashado oo dowladdu dadka u dhow oo dhibka xiga la siiyo rasaastii la siiyo laga caawimo mataqaanaa shidaalkii laga caawimo maxaa la yidhahdaa communicationki laga caawimo transportationki iyo gaadiidkii si markaasi ay awood ugu yeeshaan inay isxoreyaan hada dowladdu hadday leedahay am- arrimaha dibadda iyo lacagta iyo gaashaandhiga annagaa mas-uulka dee dadkaa xoreeyaan waata sugaashinta iyuu mas-uul kama aha dee bu-aal xoreyntiisa waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo raswaaraha iyo dowladda waxaa laga rabaa dhisaas ay isxoreyaan haddii ay tahay in la wada shaqeeyo oo dalka la wada xoreeyo la wada xasiliyo soomaali wanaagsan la helo waa in la wada shaqeeya dhegeyste ayaa ku jira dhinaca london soo dhawow walaal magacaa ku bilow salaamaya madaxweyne maxaa cabdiweli gaad dahar adigaa ku salaamaya dhegeystayaasha si aniga cabdiweli aqoon fiican baan ulaya nin karti badan oo shaqo badan weeye laakiin waxa isweydiinta mudan waxaa weeye war saxaafiyadii iyo war mursiyeedyadii aada soo saarayseen dhammaanba macnaha markii la fiiriyo doodii wasiir xoosh la weydiiyey dhammaan waxa aad ka hadlaysaan waxaad moodaa wax duuduuba inay tahay teeda kale dowladda aad eedeynaysaan waxeebay jirtaaba waaba laba sano labadaas sanana dhaqaale iyo miisaaniyad ay ku diyaarin kartaba ma jirin waan garan karnaa teeda kale idinka laftiina soo lama dhihi karo miisaaniyadaha aad haysataan inaad soo gudbisaan ilaa adduunka dowladda dhex haddaad miisaaniyadda aad leedihiin iyo baahida aad leedihiin la arko aadna ogolaataan in evaluation lagu sameeyo oo dowladda idin wax idin weydiisa aada ogolaataan wada shaqaynta dhankiinay ka dhimatay ma la dhihi kara ila dhankiina waxaad moodaa inaad guri adeedi inaad ka dhigateen maamul goboleedyadii iyo awood idinka adeedi inaad ka dhigateen waadna mahadsan tahay waa mahadsan tahay walaal feri annaga dastuur baan leenahay dastuurka federaalka oo hadda provisionalka ah oo ay tahay isan ugu dhaqmo insha allah waa la dhamaystiri doonaa dastuur buuxu dhaqan doonaa waxaan u baahanna kaa laftiisa ku dhaqan maxaa kamid a waxyaabaha hadda aad ka hadashay waxyaabaha dastuurku oo inuu dhamaystiro loo baahan yahay oo aan aan ka wadanay kamid tahay waxaa la yihahda fiscal federalismka oo ah canshuurta waxaa ka hadlaysaa waxaa tiri kheyraadkiina idinka gaar u haysta waxyaabaha loo baahan yahay dowladda dhexe iyo dowladda dowlada dowlada xubnaha dowladda federaalku inay dhamaystiran bay kamid tahay canshuuraha keebaha dowladda dhexe qaadaysa keebaha dowlad goboleedyadu ay xaq u leeyihiin yani revenue-da laga dhexeeya sheeba loo qabsanaya resourceka kale oo masalan haddee kalluunka laga soo saaro xeebaha puntland maxaa yeelanaysaa dowladda dhexe anagu maxaa yeelana waxyaabahaas waxyaabaha loo baahan yahay oo aan ku doodayno war dastuurka la dhamaystiro si markaasi wax dhab ah oo aanu wna kala celin firi waa inay jirtaa institutionskani waa inay jiraan yani qaab ay ku wada shaqayn karaan isku ixtiraami karaan shaqooyinkooda kala deexaya inay jira waana dastuurka waa la socotaano ada dastuurkan laba kun iyo laba iyo tobankii marka anu prime ministerka meeshaan oga tagnin weli jooga lix sana kasoo wareegtay wax horumar laga sameeye ma jiro marka waxaan u baahana waxyaabaha oo aan ka hadala kamid tago dastuurka la dhamaystiro iminka qaadanaysaa in boqol iyo labaatan bage oo dastuura la dhamaystiro lagu wada shaqeeyo laisku ixtiraamo taasaan ka hadlaynaa magacaygu waa burhaan axmed daahir waxaan hadda kasoo hadlayaa bisho madaxweyne cabdulla cali gaasi waa mahadsan yahay fursadda uu siiyey dhegeystayaasha inay maratay su-aala uga jawaabo wuxuu ka hadlay madaxweyne dastuur dastuurka maratay dowladda federaalka ammaanka dalka iyo resource dalkuna maadaama uu federal yahay dowlad goboleedyo ayuu qaybsan yahay iyo xukuumadii dhexe mas-uuliyado kala duwan bayna leeyihiin oo mid walbaa maaragtay arrimaha dastuurka kaalintiisa iyo arrimaha ammaanka dalka iyo maaragtay resourceka kulli maarata mas-uuliyad baa ka wada saaran qolo walba ay qeyb qaadan waxaa jira madaxweyne marka uu xilka qabtay xasan shiikh ayaa dalka xilligaa federaalka ka ahaa xukuumadihiisii iyo madaxweynaha federaalka markaa joogay iyo cabdiweli cali gaas xukuumaddiisu waa isku dhaceen waxaa ka dambeeyey farmaajo iyo ra-isul wasaare khayre ayagoon sanad gaarin ayaa maaragtay toddobadii bilood gudahoodba lixdii bilood u horreysay baa haddana khilaaf baa bilowday marka dowlad federaala oo curdana oo dhibaatay culays badan in madaxweyne gaas uu mar walba ku eedeeyo dastuurkii way dhaqaajin weyday ammaankii dalkay ku hanuunsan wey lakin marka la fiiriyo puntland oo nabad ah oo ka fursad badan oo caqabadaheedu ay ka yar yihiin madaxweynaha gaas dhankeeda ammaanka qeybtii kaga hagaag kaga soo aadanayd ma hagaajin wax kama qaban dhaqaalihii ma dhisin sharcigii iyo nidaamkii puntland lahayd ma ilaalin marka waxa weeye sidee ugu eedeyn kartaa marka sidoo kale nidaamyada dimuqraadiyiinta ma hagaajin sidee marka dowladii federaalka oo ka wakti iyo caqabadana badan kana wakti yar ka da-yar ugu eedeyn karaya waxa weeyaan arrimaha federaalka ha federaalka xubnaha ka ah waxa weeyaan markale aad fiiriso dhexdooda iyo xiriiradooda iyo maaragtay siday u maareeyaan arrimaha maaliyadda siday u maareeyaan arrimaha sharciga iyo ku dhaqankaysa siday u maareeyaan mandatekooda iyo mid walbaa waxa gaar ahaan looga rabo kulli waxaa muuqata inay ku wada fashilmeen oo ay mid walbaaba magaalada uu jooga udhaqaaq udhaqaaq u dhaafi layahay ama lagu ilaaliyo kii xataa waddanka ma garanaysa intiisa badan ammaan u ahayd markii uu xukunka qabanayana waxaad moodaa maanta inay kusoo ururayso madaxtooyadiisa ay kusoo ururayso marka sidabay dawladda marka uga fili karayaan ay iyagu tiirarka u yihiin oo iyagu xubnaha ka yihiin inay dhaqaaqdo oo had iyo jeer xataa arrimihii dibadda ay ku hayso madaxweynahan siinaya bal inuu arrimahaas tirada badan ood ka hadashay uu ka jawaabo ibrahim ku mahadsan yahay su-aashiisa su-aalla maahayna waa iska analysis bay ahayd su-aal in ima weydiin wuxuu ka hadlay puntland muhiimadda laakiin ka soo qaado wuxuu ku yidhi maamul goboleedyadii maadaama adinka tiina aad ku fashilanteen sidee tii dowladda dhexaad u eedeynaysaan oo wakti yarba taa jirtay lafteeda de argu- argu- argumentigaas waxay u baahan tahay yaa fashilmay see loo fashilmay maxaa lagu fashilmay puntland nabad weeye horumar weyn baa ka socda kaabayaal dhaqaalo tiro badan baa abuurmay oo dinka dowladeeda jirtay garoomaa la dhisay dikaada socda siyad baa socda institutionskii dowladahoo dhan baa dhismay marka anu hadda maaha inaan ku doodo inaa waxaas waxaas aan la- intan jooga la qabtay waa dood kale arrintaas waxay ka way ka baxsan tahay tobay ka baxsan tahay laakiin waxa weeye dee ee, hadal ah ee, waa la fashilmay dee micno badan uma suubinayso de waxa weeye waxay noqonaysaa ee, isdifaac iyo maarata inaan hadda galo aan ka tagno waxaa laisku hayo essenska laisku hayo inaan ka hadalno wuxuu yidhi dowladdii xasan sheikh waa la isqabta waa la isqabanaya of course waxa weeye dadka shaqa ka dhaxaysa issueskan ka hadlaayay oo ah dowladnimada iyo federalismka ayaa laisku hayaa weli dowladnimadeena hadda aan isku raacnay oo ah nidaamka federaalka ahay ma saldhiganin mas-uul looma fahamsana awoodaha si loo qabsanayo isuma fahamsana mas-uuliyadaha si loo qabsanayo isuma fahamsana waxa ee, ee, bawriska ah oo prerogative-ka ah oo ay dowladda dhexe leedahay waxaa resiida bawriska ah oo u- u haraya dowlada dowladaha ka dowlad xubnaha federaalka ahay wax hadda isku si loo fahamsan yahay oo conversation base laga yahay maaha taas ayaa keenaysa laakiin dowladda waa la wada shaqeeyey mararka qaarkood waa la isqabanaya sababta dadka shaqa ka dhaxaysa waa garta waad mahadsan tahay waayo madaxweyne dhegaysto isla gabar ayaa joogta magaalada muqdisho burhaan intiisaas haddaan taas uga gudubno soo dhowow walaalay maxaa rabtay inaad madaxweynaha weydiisid su-aashaad magacaagana ku bilow
waa caasho cabdikir Een, waxaan joogaa magaalada muqdisho Een, waxaan aada u salaamayaa madaxweynaha een, dr gaas Een, waxaan rabay inaan weydiiyo een, maadaama madaxweynaha soomaaliya uu iskugu kin yeelay dhowr jeer shirar oo idiin ballamiyey maxaad xal u raadin weydeen oo aada madaxweynaha ula kulmi weydeen maxaana u sabab ah khilaafkaniisu horta madaxweynuhu hal mar ayuu ee, codsaday in- in lasu yimaado waxay ahayd markii aanu joogno september ee kismaayo Ee, iyadana waxaan yidhi maadaama dhowr jeer la kulmay ee, february xamar lagu kulmay may aan ku kulanay ee, june ee, baydhabo ee, decemberta hore aan ku kulanay xamar waxyaab badan la wada gaaray wixiina ay socon waayeen war amaan u baahanaa inaanu een, ee, ee, mar walbana wixii lagu heshiiyahay aysan furaynin haddana laisu yimaado oo la- la qabto maxaa waxaa la yidhaahdo een, ee, shirkii national security council meeting waxna dhaqaaqi waayeen ayaa waxaan yidhi war amri ku ficnaan lahayd in share party cid un ama soomaali ha noqoto inta ha noqoto oo marka fiiri waxaa loo baahan yahay walaash meesha wakti baa socda Ee, waxaa loo baahan yahay shaqooyin kastaan time inay yeeshaan Ee, wakti mucayana shaqa mucayana timelines benchmarks uu jiro wakti ugu qabanayo shaqada Ee, ama ha noqoto amni ama ha noqoto dastuur ama ha noqoto een, ee, een, ee, siyaasadda iyo xisbiyada iyo iyo doorashooyin Am- waxaa rabaa marka ee, in shaqadii mucayinka ahaa wakti mucayinka lagu qaban lahaa hadii kale oonu yeelano ee, wa- iska open ah dee hadda laba sana maraysa dawladdu laba sanoo kale haddana markay timaado wakti waa dhacaya wakti waa dhamaada dowlad kala imaanaysa meesha haddana laga bilaabaya marka waxaa isku hay waxay ahayd war shaqooyinkii lagu heshiiyey waa in waktigoodi lagu fuliyaa haddii fili weynay cid mas-uuliyaddeeda qaada waa inay jirta responsible ka noqoto intaa weye inta laisku hayay Waa gartay.
intaa weye inta aanu ee, ee, doo- dooda ka taagnay marka een, tii dambana dee oo oo ee, xaas- midii dambe oo ahayd ee, warqadii dambe wixii soo saareen waxa taas waxay open letter bay ahayd oo dee soomaali dhan u socotay mid si gaara u socotay laakiin adinkaa idinkugu yeeraya baaqa oo markii saddexaadna way ahayd een, laba jeer oo warqado ah iyo mar si gaara adinka oo jooga kismaayo uu madaxweynaha idinla hadlay Eh, maya ani ma xasuusta waxaan xasuustaa tii invitationkii ee, madaxweynuhu soo saaray ee, oo markii hore xataa social media la geliyey kabacdi laakiin madaxweyne official letter uu soo diray oo markii kismaayo la joogay september Eh, iyo tan hadda maanta dawalada de iyana open letter bay ahayd Eh, cid ku socotay may ahayne waxay ahayd open letter to the public dadka dhan u socotay un bay ahayd waayahay taasuna de kajawaabid ma lahayn ogtahay madaxweynuhu wuxuu ka gaabsaday in eh, eh, midda kale dee madaxweynaha mas-uuliyad gaara saaran oo statemaankii dalka dhan weeye oo odaygii dalka weeye marka mas-uuliyad gaara way saaran tahay inuu si gaara eh, u qaato mas-uuliyaddaas tina haatan nagu soo biirta waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland isagoo ku sugan magaalada garowe barnaamijka waxa aan ku eegaynaa si rasmi ah khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ka ah waxa uu salka ku hayo dhegaystayaasha ayaa su-aalo ku weydiinaya madaxweynaha maamulka puntland barnaamijkeena waayahay dhegayste qoraal noogu soo diray barnaamijka wuxuu leeyahay dowlad dhexe xoogan ayuu dalku u baahan yahay si qarannimadii loo ilaaliyo loo dhowro maamul goboleedyadu waa madaxda maamul goboleedyada degmooyin iyo gobolay ku egyihiin marka xalka maxaad u aragtaan maadaama dalku uu burbursan yahay waxqabadna uu u baahan yahay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegaystahaas dabcan waa u baahan nahay dowladeedu dhexe inay tahay dowlad effective ah shaqaynaysa waajibaadkeeda gudanaysa baahiyii dalka dabooleysa waa u baahan nahay dhanka kale dee dowlad hal magaalo laga xukumo hal shaksi xukumo maxaa la yidhaahdaa hal institution jiro markii xamar ay duntay oo institutionkii xamar uu dumay somaali dhan waa duntay laga soo bilaabo sayra ilaa raaskamoona waa ay duntay waayo kas waxaa weeye systemkii ayaa hal magaalo ka jiray hal qofna gacantiisa ku jiray laakiin maanta haddii adna xamar yani la yidhaahdo dowladdu isbedel baa ku yimid dabcan wax saameyna badan ay ku yeelanaysaa ma jirto puntland wax saameyn ay ku yeelanaysa ma jirto somaliland wax saameyna badan ay ku yeelanaysa ma jirto jubbaland marka waxaa la rabaa systemka federalismkaahi soomaalidu way ku heshiisay waa lagu kala badbaaday isaga ayaa loo baahanya sidii ahayd in inta loo fahmo loogu shaqeeyo laakiin haddii madax loo yahay dalka nidaamkii lagu heshiiyan arrimaha lagu shaqeeyo dee dhibtu waa imaanaysaa hadalkuna waa badanayaa isqabad isqabadkuna ma joogsanaya wuu soconaya hal dhegaystoon kusoo xiri doono barnaamijka inta aanan siinin waa ina waa inay waa inay waa inay madaxda dowladda ee joogta centerka waa inay ka go-an tahay inay nidaamkaas dalla ku shaqeeyaan iyana waa inay si dibliya dhaba u aaminsan yihiin waayo hal dhegaystoon kusoo xiri doono barnaamijka intaanan siin aniga haddaan ku weydiiyo waxaa jirta in guddoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ee durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo hore waxaa u baxay madaxweynihii hirshabelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka seed u aragtaan taasina
laga kombalingaranayo ee dadku ay cabashooyinka laga hadlaya kamid ahay in dowladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqaysahay waxaa weeye dowladda samaynaysa weli halka wuxuu ka hadlayay resourceska dowlad goboleedyada iyo maxaa u muuqan waayeen iyo in resourceka dawliga ahaa loo isticmaalo in dadka lagu corrupt gareeyo in baarlamaankii koonfur galbeed suu dhamaa inta xamar la keeno hoteelada la dejiyo viidiyaasha aad ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo mataqaana waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dawladda baaburi iyo diyaarado iyo dufiya lagu geeyay meesha la yidhaahdo baydhabo waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay jeedaan haddana laga hadlaayo musaas baan la dagaalamayna iyo dowlad fiican baa nahay iyo facebook iyo social media laga yirahdo dowladda hanaanka maamul goboleedyada haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma laha soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan ka sokow musuq maasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegteen marka laga soo tago soo ma banaano xagee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa doorashada ka dhacaysa puntland waa doorasho local ah dadka puntland ay samaysanayaan wax shaqaha ay ku meel jirto waxaan kuu sheegayaa marka waxay ahayd dadka reer south west koonfur galbeed in ayaga loo daayo masiirkooda in ayaga ka tashadaan madaxweyneha haddii ayagu ay bedelayan ay bedelaan doorasho xor oo xalaala ay meeshaan ka dhacdo aqanti marka waxa noocaasi waxa socday weeye sax ma ahayn madaxweyne sharif xasanna markuu arkitaa iyo habdhaqanka noocaas wuxuu sameeyey wixii nin odayah wanaagsan uu samayn lahaa u yidhahda okay aniguse ishuuga aniga maaha waa ka baxay ishuuga ah laga dhigayey dhibka jirta inay sharif xasan tahay isaga meesha oo ka baxay see idin dhaawacaysaa idinka kudladini see u dhaawacaysaa marka wax dhaawaci ma jirto fiiri fiiri madaxweynuhu hadduu ama ama shaqada uu ka tegayaa ama garaa ka kaxaynaysa ama waxaa ka kaxaynaya isbedel maaha ina waa waxaa shaqaynaya waa institutionka qofka maaha haddii uu tago shirxasa meesha ka tago mid kala yimaadahay dabcan si ay si isagaa u baahan doona sababta waxaa weeye duruufta ay qabaan dowlad goboleedyadu way ka duwan tahay waxaa ka jira dood madaxa iyo xamar Waay.
marka dowlad dowlada ayagaa isku duruufa maaha midka imaanayaahi isagaa lagu cazumaya c i c hadduu bedelo isagaana ka mid noqonaya isagaana eh, arki aan arki doontaan berito madaxweyne ugu dambeyntii xalka maxaad u aragtaa maxaad kusoo koobi lahayd xalka siduu kuula muuqdaa halku de ultimately waxa weeye n wada shaqayn baa la rabaa isfahan baa loo baahan yahay n de wada jir iyo midnimo unbaa soomaaliya ay ku gaari kartaa horumar cid ayadoo hadda si gaara wax u bugsan kartaana ma jirto n cid ayadoo gaara si gaara u noolaan kartaana ma jirto dalkan marka wuxuu u baahan yahay isku hayn wuxuu u baahan yahay eh, mas-uuliyad wuxuu u baahan yahay in laiskula fahmo eh, nidaamka dawliga ah ee la qaatay laisku ixtiraamo n soomaaliya eh, meesha hadda aan joogno waxaan u baahan nahay in mas-uuliyadda la qaato melihii anagu n cid baa eh, dhibka jirta cid kaliya mas-uuliyadda waa iskale laakiin waxaan u baahan nahay in mas-uuliyadda siday tahay loo wajaho n la la wada shaqeeyo midnimo laga wada shaqeeyo n qof dee qof gurigiisa ka shaqeynaya ma jiro dantaas caamka iyo maslaxadaas caamka ee dalka iyo in waxa la isku hayaa marka waxaan rajeynaya insha allahu taasna in laisla fahmi doono faham waagaaniga uu eh, dhammaan doono eh, insha allahu waqti aan dheerayn insha allah aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga aad baad umahadsan tahay ama adaa mudan khayr baa ku jooga.
guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa barnaamijka waxa aan ku qaadaa dhignay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ah waxa uu salka ku hayo barnaamijka uu marti igu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan teer iyo kulanti dambe intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed waxaana ay nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
barnaamijka galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
haatanna jabuuti magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda dalka jabuuti waxaa dhowaan gaaray cabdikariim sheekh muuse oo loo yaqaano qalbi dhagax waxaa qalbi dhagax uu halkaasi uu ku tegay martiqaad uu ka helay dowladda jabuuti laakiin markii uu gaaray halkaasi wax uu la kulmay sidoo kale qaar ka mid ah madaxda iyo bulshada soomaaliyeed ee degan jabuuti waryaheenna ramadaan muuse ayuu uga waramay halkaasi waxaana ramadaan uu la yeeshay qalbi dhagax waraysi madaxweyne ismaaciil cumar geele eh, si fiican buu ii qaabilay Eh, waxaan ugu tegay in xafiiskiisu ugu qaabilay si fiican buu ii soo dhoweeyey waan sheekaysanay runtii eh, hadal qurux badan oo eh, aada iyo aada maarata aan u jeclaystay baan- ayaan ka dareemayey wuxuu ahaa aabba soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhan runtii ay taqaano qiimo weynna uu ku dhex leeyahay ummadda soomaaliyeed waan is aragnay madax kale wasiira waan is aragnay Eh, dad kaleeto oo ciidamada iyo hay-adaheeda kala duwan hogaaminaya waan is aragnay Eh, meelo kale dekeda iyo maamulkeeda iyo say u shaqaysa iyo waan soo booqday madaxdeeda waan arkay Eh, dadkaas oo dhan muxuu ahaa runtii dad aan aada uga helay eh, say u fikirayaan iyo si aan u sheekaysanin iyo hadallada ay ku hadlayeen kulan baad eh, halkan eh, aad eh, kula yeelatay en, eh, sheraton hotel eh, jaaliyadda soomaaliyeed eh, ee degan eh, jabuuti ee welibana kililkii en, eh, soomaalideen etoobiya intooda badan ka soo jeeda bal ka waran eh, kulanka iyo shucuurtii dadka Een, runtii kulankaas uu- wuxuu ahaa kulan weyn oo isugu timid een, dadka soomaaliyeed een, ma jirin gobol gaara iyo ci- cid gaara iyo qabiil gaara ma ahay wuxuu ahaa een, kulan soomaali weyn ay kasoo wada qayb gashay buu ahaa aada iyo aadna runtii loo soo agaasimay dowladda fadhiga bixisay qadadii dadka bixisay dadku aad buu u badnaa dowladda jabuuti baa bixisay fadhigan goobtan iyo isu imaatinkeedan iyo ayadaa sababah iyadaa soo abaabushay dadkii isugu yimid wuxuu ahaa dadun soomaali ka kooban si fiican baan u wada hadalay runtii de waxay aan kala soo dareernay kulankaas oo kusoo gabagaboobay farxad iyo jawi qiimo badan oo gacmaha lays wada qabsaday oo haddii ay jirtay waxyaabo kala qaybsanaan iyo khilaaf haddii ay jireen waxyaaba dagaaladii socday ee siyaasadihii ay kala geeyeen dadka hadday jireen waxaasoo dhan wuxuu noqday wax laga bogsooday oo dadka soomaaliyeed ee jabuuti jooga maanta kulankaa kasoo qaybgalay iyagoo walaalo oo gacmaha is haystada ayaa shirku soo gabagaboobay dadku waxay inta badan isweydiiyaan goormuu cabdikariim sheekh muuse ay naqalbi dhagax u tegi doona xamar marka aduu su-aashaa ka jawaabaya cabdikariin goorma la socon karaa inaad muqdisho aado ni waa su-aal fiican dadka xamar joogaayey wuxuu kamid yahay dadka soomaaliyeed ee runtii aad iyo aadka aan u jeclahay ficiliyan markii wax dhaceen dadkii aniga ii hiiliyey garab istaagay banaanbaxay dagaalamay buu kamid yahay arintaa dadka xamar joogaa bilaabay dagaalka iyo baarlamaanka labadii sokolee xamar waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahd muddooyinkan soo socda anu ma cayimi karo maalinta ay noqon doonto laakiin inaan xamar tegi doonaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo bal ka waran dowladda federaalk in soomaaliya cabdikariin madaxweyne farmaajo hogaaminayo iyo qolyihii ee markii loogaa qaabka etoobiya kugu dhiibeen marka xidhiidh ma leedihiin iyaga maanta
niyo wax xidhiira ma lihin haba yaraatee lama aana dagaalamin oo dee dagaal toosa maanan ilaa hadda lama dagaalamin ha yeeshee haddana wax xidhiir ah oo aan leenahay ma jiro malays odhan karaa arrintaadan markii da ra-iisul wasaare etoobiya xurriyadda caadii dib laguu soo celiyey wejigabax bay ku tahay dowladdii federaalk ee soomaaliya iyo qaabkii ay u dhaqantay markii hore way ahayd horta markay arkeen sida ay u dhaqantay dowladdii etoobiya iyo abiy axmed qorshihi ay qaateen aniga iyo ururadii mucaaradkahaba ay ka qaateen iyaguna inay sidaasoo kale dareenkooda ku muujiyaan walaalnimada iyo wax dheeraad iyo annaga noosi dheeraad ahaaye inay maarata sidaasoo kale aniga iyo dadkii soomaaliyeed iyo ururka ay argagixisada ku sheegeen iyo waxaasoo dhan inay ka cudurdaartaan way ahayd runtii ma aysan yeelin tallaabada abiy axmed qaaday iyo dowladiisu waa tallaabo runtii aad iyo aad u fiicnayd bay ahayd waanan uga mahad celinaynaa soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa ragga odayaasha ee hadda xukumaay intaynan saaxada banaynin waxaa fiicnaan lahaa inay dadka soomaaliyeed u cudurdaartaan inay naga raalli ahaada ay dhahaan aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd magaaladii jigjiga goormaad aadi doontaa iyadana horta jigjiga waa tegi doonaa insha allahu tacaala socdaalkaygan dalkaygii iyo shacbigaygii muddada dheer aan de ku dhex noolaa dagaalkii adkaayaan ku jirnay dhexdooda ka dhacahayay isku tiirsanayn hiil iyo hoo iyo dhiiga dhacaanba aan wadaagaynay waan soo salaami doonaa haddii ilaah yidhaahdo maaha waxa ugu fudud arrintaas aad iyo aad buu qiimo weyn iigu leeyahay oo aanu weligay taariikhda aan iloobi doonin booqashooyinkan gobolka aad ku gaalabixinaysid ee kolba dee meel aad tegi ma mahadnaq baa dadkii soomaaliyeed siday kuugu kaceen aad u soo jeedinayso mise dadka qaarkii wax sheegsheegayo la cabdikariin koombaan buu ku jiraayo aakhirkana siyaasaddu doonaya inuu halkaa ugu xoobsiibto bal ka waran adigoo dadka qancinaya runtii sidaan sheegay dadka soomaaliyeed oo ahaa dhammaan dadkii soomaaliyeed soon kala har lahayn kii ii hiiliyey garab istaagay qadiyadii soomaalinimadiina garab istaagay qorshahaygii koowaad ean ku hadlay wuxuu ahaa inaan soo salaami doono xaqna ay igu leeyihiin abaalna ay igu leeyihiin qorshaha koowaad aan qaatay kaa weeye wax dan oo kaleeto oo aniga ii gaara ma jirto
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim sheekh muuse qalbidhagax oo magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ugu waramayay wariyaheena ramadaan muuse
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow iminka waxa aannu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay deggan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta barnaamijkani cusub ee bandhigga v o a waxa uu iskugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha iyo wixii la xidhiidha iyo arrimaha sharciga iyo howlaha samafalka ah samafal waxaa weeyaan kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad loo fidiyo dadweynaha dhibaatada gaartay aniga inta aan la koobsaday ayaan xasuusta waxaa weeye dagaalkii garantaran wixii ka dambeeyey markii qaybti fara badan oo ayna sahli jirin uu kusoo jaray soomaaliya yaa hay-adahan garanaysaa mucaawinooyinka bixiyaan oo sida humanitarian yay bilaabeen horta soomaaliya waad ogtoo hadda waxay intay burbursan tahay waa soddon sana ayay ku dhowdahay yani kaabayaashii dhaqaalaha iyo kuwii noloshuba way baabeen maanta daatooyinka ugu dambeeya amba warbixinihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar one point five million weeyi
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a meel kastood naga maqlaysaan waxaanu idin leenahay galab axad oo wanaagsan haatana waxaad nagula nasataan codka fanaanka fu-aad cadde heesta uu ku luuqaynayo ee dowlay
heestaasi iyo codka macaan ee fu-aad cadde ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna xigta ee toddobada fiidnimo inta aan hawada ku kulmi doono waa v o edo isku duuban oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan
sidii abuurteere dhibka daruuriyoode daa'imkeegami wele dunyadii ilma dheediyaaso dambarshaynayale dowlay dambarshaynayale dowlay in dadaale anna in daran